إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga hal furqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dadka muslimiinta waxay ugu baaqday in ay ka faa'iidaystaan bishan barakaysan ee ramadaan weerar ayaa lagu qaaday ciidamada kenya ee fariisinka ku leh deegaanka kulbiyow dowladda federaalka ah ayaa magaalada muqdisho waxay ku dishay dad shacab ah iyadoo dadweynahuna ay dhigeen bannaanbax ay arrintaasi uga soo horjeedaan qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay magaalada muqdisho weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa ka dhacay dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dowladda federaalka ah dhulkooda ay qori caaradii ku boobayso intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dadka muslimiinta ah waxay ugu baaqday inay ka faa'iidaystaan bishan barakaysan ee ramadaan maxamed daahir calasow ayaa ka warramaya maanta waa maalinta labaad bisha ramadaan sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga hogaamiyaasha mujaahidiinta caalamka ayaa jeedinaya kelimaad ay kula hadlayaan muslimiinta iyagoo ku buurinaya inay ka faa'iidaystaan fadliga bishan oo ah bil aad u weyn oo allah ugu nicmeeyay addoommadiisa muslimiinta ah sheekh cali dheere afhayeenka xarakatu shabaab almujaahidiin oo jeediya kelimad ayaa soo qaatay nusuus ku soo aroortay fadliga bishan waa bil ay ku jirto habeenka leylatulqadarka taas oo kun bilood ka khayr badan sida allah subxaanah wa tacaala uu qur-aanka ku tilmaamay qofkii habeenkaas ka faa'iidaysatana oo iimaanan waxtisaaban u istaagana uu allah subxaanahu wa tacaala dembigiisii hore oo dhan uu u dhaafayo qofkuu habeenkaas seegana uu khayr aad u weyn halkaas ku seegay waa bil habeen walba oo ka mid ah uu allah subxaanah wa tacaala addoommadiisa qaar ka mid a naarta ka xoraynayo malaa'igtuna dadka sooman u ducaynayso ilaa ay ka afuraan bisha intaas oo khayr iyo fadaa'il ah ay ku jirto waxaa mahad oo idil ay u sugnaatay allihiinna soo gaarsiiyey waxaanan ka baryaynaa inuu nagu caawiyo inaan sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysanno in sha allahu tacaala xarakatu shabaab almujaahidiin waxa ay ummadda muslimiinta ugu bishaaraysay bilashada ramadaan sheekh cali ayaa ku booriyey muslimiinta inay ka faa'iidaystaan fursaddan oo sanadkii mar soo marta ummadda islaamka wuxuu shiikhu jaanibkan u soo qaatay axaadiis nebigeenna ka sugan oo qofka muslimka ah ku boorinaysa inuu ka fogaado wax kasta oo wax u dhibaya soonkiisa waxaan ummadda islaamka ah meel walba oo ay joogaan guud ahaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ugu bishaaraynaynaa dhalashada bishaas barakaysan ee qiimaha badan waxaana nafteenna iyo toodaba ku boorinaynaa inaan fursaddaas qaaliga ah ka faa'iidaysanno iskala ilaalinno wax walba oo soonkeenna wax u dhimi kara can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam man lam yadac qowla azuuri waalcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca dacaamahu wa sharaabah rawaahu albukhaariyu abuu hureyre wuxuu rasuulka ka wariyey inuu yidhi qofkii aan ka teginin hadalka xun iyo camalka xun allah subxaanah wa tacaala dankama laha inuu cuntada iyo cabitaanka ka tago yacnii soonkiisa ajir ka siin maayo can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhu annahu qaal idaa sumta falyasum samcuka wa basaruka wa lisaanuk can ilkadibi waalmaxaarim wadac ada aljaar walyakun calayka sakiinat wawaqaar walaa tajcal yowma sawmika wa yowma fidrik sawaa saxaabiga jaliilka ah ee jaabir ibni cabdilaahi allah subxaanah wa tacaala ka raali noqdee waxaa laga sheegay inuu yidhi haddii aad soonto ha kula soomaano maqalkaaga araggaaga iyo carabkaaga maalinta aad sooman tahay iyo maalinta aad afuran tahayna yaysan isugu kaa mid ahaanin waxaan mar kale ku boorinaynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah inay bishaan barakaysan ka faa'iidaystaan adduunyadu waa maalmo kooban ninkii maanta nool berri ma noola dad fara badan oo rabadaanadii lasoo dhaafay nala soomay maanta qabri ayay ku jiraan inteenna maanta joogtana waxaa hubaal ah in qaarkeen aysan rabadaanka kale gaari doonin sidaas daraaddeed waxaa nala gudboon inaan maanta ayay fursaddu taagan tahay aan si wanaagsan uga faa'iidaysanno saadkana sii qaadanno ramadaankan waxa uu ku soo aaday xilli muslimiin badan loo diiday inay ku cibaadaystaan masaajidda xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay dadkaasi u soo jeedisay inaysan ka tegin cibaadada iyo qiyaamka oo ay ku gutaan guryahooda kana faa'iidaystaan fursaddan haddii masaajidkii laguu diiday macnaheedu ma ahan in cibaadadii iyo qiyaamkii aad ka tagto cibaadada rabbiga meel walba ayaad ku gudan kartaa marka dadku gaar ahaan kuwa masaajida laga xirtay ee laga hor istaagay yaysan cibaadada ka tegin ee guryahooda ha ku cibaadaystaan oo yaysan fursaddaas dhaafinin aan ku dadaalno qur'aan akhrinta inta lagu jiro bisha ramadaan sababtoo ah waa bishii qur'aanka qaala allahu tabaaraka wa tacaala shahru ramadaana aladii unsila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum shahra falyasum sheekh cali maxamuud raage waxa uu gabagabada muslimiinta u soo jeediyey in laga warhayo dadka masaakiinta iyo fuqarada isla markaana dadka hantida leh ay maalkooda la baxaan dadka masaakiinta ah iyo fuqarada aan ka warhayno oo aan caawinno oo aan sadaqada bishaan ku dadaalno qaala allahu tabaaraka wa tacaala aladiina yunfiquuna amwaalahum biاlleyli waannahaar waannahaari siran wacalaaniyatan falahum ajrhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun allah wuxuu yidhi kuwa maalkooda bixiya habeen iyo maalin qarsoodi iyo muuqaalba ajarkooda allah agtiisa ayay ku leeyihiin cabsi iyo murugana ma arkayaan qiyaamaha can ibni cabaasin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ajwada annaasi bilkhayr wa kaana ajwada maa yakuunu fii shahri ramadaan rawaahu muslim waalbukhaari ibnu cabbaas wuxuu yidhi rasuulka allah wuxuu ahaa dadka kan ugu deeqsisan khayrka wuxuuna ugu sii deeq badnaa bisha ramadaan dadka ilaahay waxsiiyey waxaa laga doonayaa inay dadka aan afurka heli karinin afuriyaan ajir weynna allah subxaanah wa tacaala ay ka xisaabsadaan qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waman fadala saa'iman kutiba lahu midla ajri saa'imi laa yanqusu min ajri saa'imi shay rawaahu axmed qofkii afuriya qof sooman waxa uu leeyahay ajirkiisa mid la mid ah iyadoo aanan qofkii la afuriyey ajirkiisa waxba laga dhimaynin aan ku dadaalno istikfaarta tasbiixda taxmiidda tahliisha iyo dhammaan adkaarta mashruuca ah sidoo kale waa inaan badinaa baryaha allah sababtoo ah waa cibaado weyn oo aan allah subxaana wa tacaala ku weydiisanayno wax walba oo wanaag ah kagana magangelayno wax walba oo shar iyo dhibaato ah weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday ciidamada kenya ee heesta deegaanka kulbiyow dagaal xoog leh ayaa halkaasi ku dhex maray ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa kenya waxaa la sheegayaa in dagaalku muddo uu socday kulbiyow dhowr mar oo hore ayaa sidan oo kale loo weeraray deegaankan ayaa waxa uu dhacaa sohdinbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya habeen hore ayaa sidoo kale waxaa la weeraray ciidamada kenya ee jooga hosingow iyo taabto dagaallo ayaana halkaasi ku dhex maray iyaga iyo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa waxay ka dhaceen dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato mid ka mid a weeraradaasi waxaa lala eegtay ciidamo kenyaati ah oo miina baaris qaabilsan waxaa la sheegay laba sarkaal oo ciidamada kenya ka tirsan inay halkaa ku dhinteen gaariga ay wateen waxyeelle ay gaartay qaraxa lagu waxyeeleeyey ciidamada kenya ayaa waxa uu dhacay doraad galaba qaraxu waxauu ka dhacay dibasate oo ceelwaaq kenya hoos tagtaa habeen horena waxa weerar uu ka dhacay deegaanka sheekbarow la yidhaahdo oo hoostaga degmada mandheera ciidamada kenya ayaa halkaasi weerar lagula beegsaday waxaa la sheegay in muddo dagaalku uu socday islamarkaasina la maqlayay ciidamada kenya qaarkood oo ooyin haya waxaana la aaminsan yahay in halkaasi dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen dowladda federaalka ah ayaa magaalada muqdisho waxay ku dishay dad shacab ah iyadoo dadweynuhuna ay dhigeen dibadbax ay arrintaasi kaga soo horjeedaan isgoyska jubba ee magaalada muqdisho ayaa laba qof oo mid ay dumartahay ku dileen ciidamada dowladda federaalka ah dilkan ayaa waxa uu dhacay xalay fiidkii hore bulshada deegaanku waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka ahu ay bandow ku soo rogtay islamarkaasina ay u hoggaansameen laakiin inta aan looga harin ee guryaha inta loogu soo galo dadka la dilayo labada qof ee la dilay ayaa midu waxay ahayd dumar dadka deegaanka oo dibadbax dhigaya ayaa waxay yidhaahdeen
hal saaciidoo la gaari dadka maatada ay guryaha ku soo wada carayeen amarkoodii waan qaadanay annakoo raashiinkeena waxayna noo yaallaan afurayna ay noo yimaadeen amarkood haddaan qaadan in guryahayna nalagu soo galo ee dadka maatada guryaha lagu dilo waa waxay dowladda ay ka dambayso madaxweyne farmaajo iyo xasan qaa xasan cali qaara waxaad ku codsanaynaa dadka maatada dhammaynaya iyo oo guryaha ugu soo galaya inay wax naga qabtaan haddaysan naga qabanaya talaabo sharciga jubo caawa meesha waxaa ka dhaca dilfoolxum annaka farmaajo shala waa u bannaan baxayna farmaajodaas aan soo dhawayhaynaan dhan maanta laakiin dadkeena in la laayo ma ahan laamiga haddiina laga soo xarayna bannaanka in lagu dilo guriga dhexdiisa ma ahan haddana caawa waxay keenan inay dadkeena gudahan heer waxaa taagana heer waxaa taagana annaka booneer isgooska markaa wax ka doonanaa ma farmashiyaha aadno nimanka ay noo gurda gurdooyaan waryaa annaka niman waa noo lashay laakiin furuntaa jiraan igaartayna booliska booneer waxay ku dhaqmayaan uma adkaysan karno bacakasii nimanka laleeyahana wal xasilinta aa jira muslimka ikaa dhamee jiri haddana birig bacakasii ayna dadka ikaa dhamee hoon dowladda waxaan ka codsaynaa inay dadkan meel naga saaraan annaka ilaa farmaajo jawaabaana sii weysidna ma joojinayna banaanbaxa waa dhiiggeena waa kacsanya
meeshan waxaa ka dhacay dhib baa ka dhacay ii dhigta dowladda waa fahanteen u maleeha iyadoo cawada disoon meeshan waxaa ku geeriyooday laba qof oo shacab ah laamina ma ah waa guri dhexdiis oo inoo ka dabagalay lagu jiray geeriga ka ayaana dilay saacaddaa waa la yidhahdaa gabadhana madiina la yidhahdaa waa gabarh idba umul ah waa fahanteen u maleynaa dowladdana looma baahna in ay shacabka dhibaatayso waa dadkii shacabka dhowri lahaa eeka anunka waxaan rabnaa dowladda in ay ninkaasi maxkamad soo saarto si dadkaa cadaaladda ay u helaan dadka shacabkaana wax walba way arkaan waxna way maqlaan ma aha oo keliya inaan dowladda aan shishib ka dhahanno qaladaadkeedana waa ina tuso dowladda aad baa ugu xumahay tacshida halkaa ka dhacday cawada iyo dhibka dowladda ay geysatay waa in dowladda laga helo jawaab deg deg ah waa in maxkamad la soo taagaa ninka ummadda dhibaateeyey
magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu soo rogay bandow ka bilaabanaya hal saac oo habeenimo waxaana taasi ay ka hor imaanaysaa in dadku ay cibaadeystaan dowladda federaalka ah oo qaadanaysa awaamiir shisheeye ayaa waxay soo rogtay bandowgan qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in dowladda federaalka ah dhulkooda ay qori caaladii ku boobayso waxaa isu soo taraya dadka ka cabanaya dowladda federaalka ah ee sheegaya in dhulkooda laga xoogayo dhul ku yaala meel u dhow xarunta ciidamada asluubta dowladda federaalka ah ayaa la sheegayaa in iminka xoog lagu qaadanayo qaar ka mid a bulshada dhulkaasi iska lahayd ayaa isu soo baxay waxaanay isugu yimaadeen halka dhulka uu ku yaalo waxaanay la hadleen saxaafadda meeshaan waxaan ka cabahaynaa anunkuo goofleeya oo deegaana horreerna goofleeyihiin deegaana intaas saddex boqol afar boqoloo sanno dhulkaan deganayn awoowahanya u geernay la og yahay nin mooga una jir ninkii wadaniyuu isu og yahay inuu dhulkan goofley leedaha isu og yahay waxa waaye ninka la leeyahay jenaraalka la leeyahay asluub iyaa dhulkan hayada kula heshiiyey usuguu ka iibsanayo ee cagaf ku gashaday ee ku gorgortamaya iyou haddana dul taagan yahay ilaa shalay ilaa doraad maantoo rabaadaan kow yahay waxa intaad u jeediin oo amba caruura amba dumara amba hadmaay ciroolaa oo tacbaanahood u jeediin meesha uu soo bixiyey waa in hantidoori la boobayo waxaan isugu nimiday cabasho oo uu qabo shacabka degan deegaankan oo la boobaayo hantidi ay lahaayeen ayaan isugu nimiday waxaan ka codsaynaa dowladda soomaaliya inay soo farageliso arrinta ka taagan meeshan dadkan masaakiinta soomaaliya ka kooban yihiin dad ewel dhulku ka soo jeedo iska lahay asalkoodii iyo kuwii ka iibsaday wuxuu leeyahay dukumenti sharciya ou leeyahay dhulku dhul maahan goof iska oodan maahan asluubta iyo dadkaanna wax isuguma darsanayn waa u kala go'naayeen asluubta dhulkeeru waa oodan yahay sidaad kamaradaba ka arki doontiin waa oodan yahay asluubta dhulkeeru waxay rabaan inay dhulka shacabku lahaay ay ku dhul ballaarsadaan oy ka qaataan dadkaanuna waa ka dhiidhiyo yeeli maayaan asluubtiyaa boobaysa waxaan rabaa inay dowladdu soo farageliso dadku hadda u dagaalo dhib badanaa dhacaaya faraha indhaha kama jeesa karaan dadku hantidoori la dhaca wa dagaalayaan waxaan ogeyn iyadoo dhulku u xil saaran yahay gobolka banaadir ama duqa magaalada haddana waxaan aragnaa hay-ado kale oo dhulkii maamulaya sida asluubta hadda dhulkan aan dhex taagannahay markii afraad oo ay boobtay oo dhisatay weeye dowladda ba- ciidanka asluubta soomaaliya waxaa jiray xabsi laga dhisay gudaha kadibna ay u dhisteen dhul ilaa boqol mitir oo dadka sharciga dukumentigiisa ay haysteen waxaa jira god inay haddana wareegsadeen intaasoo dhan waa aamusnayn waxaan islahayn sharcigu meel cidlaa idma dhigi doono hadda waxaa muuqata sharcigu gacantaa ku garoorsi inuu yahay waxaa la isku soo aadashay hadda bandowga socda coronavirus iyo boobka dhulkanaga ayaa la isku soo aadashay iyadoo la rabo in nalakugu bamrursoodo bandowga dadkanaga hadda meeshaan jooga dad badanoo ka mida waa la soo wacay iyadoo la leeyahay waa laydin xiri doonaa sharciga ma dad gooni yaha gooni u wata bulshada magaalada muqdisho ayaa muddo dheer waxay ka cabanaysay dhibaatooyinka uga imanaya dowladda federaalka ah warki oo dhegaystayaal idin kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal saakay waa naga inta